dhibaatada walxaha qarxa ee i e d iyo sameynta saameynta ay ku yeelanayso shacabka waa mid aan lasoo waa mid aan loo dulqaadi karin sidaa darteed waxaa laga maarmaan ah in laga helo qorsho istaraatiijiyo qaran oo dhan oo loo dhan yahay si loo helo xal degdeg ah oo ku wajahan ka hortaga walxaha qarxa ee i e d haddaba waxaan idinka rajaynayaa inaad si hufan wajihi doontaan falaqaynta arrintan islamarkaana aada heli doontaan xal waara oo ku wajahan ka hortaga walxaha qarxa ee i e d